bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo soddonaad ee suuratu lacraaf waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo shan iyo konton allah waxau ihi subxaanah faidaa jaaءathum اlxasanatu qaluu lana hadihi wain tusibhum sayiئat yaطayaruu bmuusa wman macah alaa inama طa'iruhm cinda allahi walakina akharhm laa yaclamuun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay fi hadihi alaayaat iyo aayaadkii ka horeeyeyba ciqaabu aali fircawn bacda canaadihim nimankii fircawn iyo colkiisii cadaabkii iyo cuquubadii ku dhacday markay madaxadayg iyo canaad kula yimaadeen aayaadka alleh ee ay rumayn waayeen walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min ahamaraati lacallahum yadakkaruun cuquubaadkii adduunyo ee ku dhacay bay ka mid ahayd in lagu imtixaamay abaaro iyo midhaha iyo beeraha oo ka baabaa ama ka nuqsaama hadafka iyo xikmadda loo imtixaamayna waxay ahayd lacallahum yadakkaruun inay waantoobaan oo ay toobad keenaan waxaa alla uu tilmaamay dhaqan xumadooda reer fircawn inay ka mid ahayd wanaag marka uu ku dhaco inay yidhaahdaan annakaa mutaysanoo tan xaq u lahayd halkay rabbi uga mahadin lahaayeen ee ay shukri kala iman lahaayeen hadday dhibaata ku dhacdana waxay baasaysanayeen muuse iyo inta rumaysay oo ay odhanayeen balaayo iyo dhibba noogama horrayn kuwan iyagoo baasaysanaya rasuulka iyo dacwadda towxiidkee uu la yimid faidaa jaaءathum اlxasanatu qaluu lana haadih wain tusibhum sayiئat yaطayaruu bmuusa wman macah alaa inama طaa'iruhm cinda allah waxaa loogu jawaabo lagu radiyey in balaayadooda iyo baaska ay baasaysanayaan ilaahay agtiisa u ahaaday oo macnaha wixii dhibaato ku dhacda inay ku imanaysa uun biqadari اllahi wa xukmihi wa qadaa'ih xukum alleh iyo qadar alle uu qadaray laakiin si aanay ahayn wax muuse isagu uu ula yimid ama u keenay dabadeed waxaa dhacday markii ay canaadkaa la yimaadeen waxaa lagu salliday cuquubaad dunyawi ah allah waxau ihi faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqummala waldafaadica waddama aayaatin mufasalaat waa shan aayadood oo lagu imtixaamay waa duufaan iyo biyo fara badan oo lagu soo daayey iyo dabaylo iyo roobab iyo duufaano waxaa kaloo lagu imtixaamay ayax wax alla waxay beertaan iyo zaracooda cunaya oo aan waxba ka reebayn waxaa kaloo lagu imtixaamay injir jidhkooda iyo maradoodiiba gasha waa alqummal culimmada qaarkoodna waxay ku fasireen dulinka ama daaniyaha iyo waxa la midkee hadhuudhka iyo qamadinka iyo waxay beerinayeen gelayee baabi'inayey waxaa kaloo lagu imtixaamay addafaadic oo guryahoodii iyo cuntadoodii iyo weelkoodii rah baa buuxiyey oo meel walay wax dhigtaanba waxa weeyaan rahaas ayaa dhex gelayay waxaa kaloo lagu imtixaamay addama wax alla waxay cabbayaan inuu waxa weeyaan dhiig isku bedelo dhiig u noqdo walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat waxay shantani ka mid tahay sagaalkii aayadood ee muuse la siiyey ilaahay aayaddaa uu ku tilmaamay shantanaa ka mid ah waxaa ka mid a aayaddii tan ka horreysay walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraat oo midhaha iyo beeraha ka baaba'aya aayad lagu imtixaamay bay ahayd oo adduunyada lagu tusay waxaa ka mid ahaa oo toddoba ku ah in xoolihii iyo waxay ku intifaacayeen sida dhagaxaan oo kale laga dhigay waxaan dheef iyo nafci lahayn oo laga baabi'iyey waana ta suuratu yuunus inoogu iman doonta rabbana tmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yarow alcadaaba alaliim habaarkaa iyo cadaabka dhibaatadaas inay ku dhacday oo xoolahoodii wax la masaxay oo la baabi'iyey oo nafci iyo dheef aan lahayn oo wixii qofku uu ku intifaacaye farihiisa ku jiray baa dhagaxaan oo kala noqonaya waxaan waxna u goynayn waxna u tarayn waxna aanu ku qabsan karayn shantaas iyo aayaddan hore lixdaa iyo tan oo toddoba ku ah labada kalena waxa weeye sagaalka siday ku noqonayso waa gacantii caddaanaysay iyo ushii maska noqonaysay waa tisca aayaatin bayinaat waxaa kaloo aayaadkan alla uu ku tilmaamay nimankaas reer banu israa'iil xasuusin la xasuusinayo dhulkii la makansiiyey tadkiiru bani israa'iila bitamkiinihim fi lard bacda an kaanuu mustadcafiina fiiha waxaa nimankii reer banu israa'iil la xasuusiyey nicmaduu rabbi korkooda ku galladaystay markii arladii masar iyo shaamba gacanta loo geliyey iyagoo markii hore ahaa kuwo la dullaystay oo lagu addoonsaday laguna dhibi jiray dhulka oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi wa awratna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa magaaribaha alatii baarakna fiiha wa tammat kalimatu rabbika alxusnaa calaa bani israa'iila bimaa sabaruu markaa fircawn intii uu cadaabay cuquubo badan u mariyey dabadeed iyagaa cidhibtii dambe u sugnaato arladii dhaxlay oo dheefteeda iyo midhaheedii dambe iyagaa u hadho u dembeeyey waxaa kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay aayaadkan cuquubatu lmutakabiriina waalmukadibiina biaayaati illaah in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cadaab iyo cuquubo marinayo kuwa allah aayaadkiisa iyo aakhiraba beeniye ee ka gaalooba waaladiina kadabuu biaayaatina wa liqaa'i alaakhirati xabitat acmaaluhum hal yujzawna ila maa kaanuu yacmaluun waxaa ka horeeya xaqaba in laga leexinayo kibirka ay samaynayaan darteed oo saasrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi lard bigayri alxaq waxaa kaloo allah ku tilmaamay fii hadihi alaayaat idlaalu saamiriyi libani israa'iila fii khiyaabi muusa wa mowqifi muusa min dalik ninkii la odhan jiray saamiri ee reer banu israa'iil ka mid ahaa inuu nimankii reer bani israa'iil sii fidneeyey oo uu fasahaadiyey muuse intii uu ka maqnaa dabadeed waitakhada qowmu muusa min bacdihi min xuliyihim cijlan jasadan lahu khuwaar alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila itakhaduuhu wa kaanuu daalimiin waxaa kaloo aayaadka ku sugan dahaabu muusa lilictidaari min cibaadati alcijli bikhiyaari bani israa'iil wamaa xasala lahum nebi muuse markii dhibaatadaasi qoomkiisa ay ku dhacday dabadeed ee dibiga ay caabudeen ee shirkigiiyo gaalnimada ay galeen kadib waxa uu kaxaystay reer banu israa'iil iyo qowmkiisa kuwii ugu mudnaayee ugu muhiimsanaa si ay waxa weeyaan uga soo cudurdaartaan cibaadadii dibiga oo alle ay ugu toobad keenaan markaa toddobaatan ka mida min khiyaari bani israa'iil ayaa waxa weeyaan u kaxaystay si halkii jabalu tuur ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kula munaajooday ama uu kula hadlay halkaa marka uu tago si ay rabbi ugu cudurdaartaan oo ugu soo toobad keenaan markaa qisadaas iyo nimankaa wixii u xasilay iyo wixii ku dhacay ama ay sameeyeen ayaa aayaadkan alla uu kaga warramay wakhtaara muusa qowmahu sabciina rajulan limiiqaatina falama akhadathm alrajfatu qaala rabbi low shi'ta ahlaktahum min qabl waiyaay atuhlikunaa bima facala asufahaau mina in hiya ilaa fitnatuka tudilu biha man tashaau watahdi man tashaa anta waliyuna faغfir lana warxamna wa anta khayru lgaafiriin allah waxau ihi subxaanah faidaa jaa-athum marka ay u timaado alxasanatu tii wanaagsanayd oo barwaaqo iyo ladnaan iyo wanaagu ku dhaco nimankaa qowmu fircawn qaaluu waxay odhanayaan lanaa annakay noo sugnaatay haadihi tani wanaagsani tan annakaa xaq ula waa taayadii jalaaludiin asuyuuti waxa uu ku fasirayaa lanaa haadihi inay odhanayaan ay nastaxiquhaa walam yashkuruu calayha waxay odhanayaan tan annakaa mutaysanoo marka horeba xaq u lahayn ilaahay siiyeena ku mahadin maayaan waa qaacidadii qaaruun lagu halaago innamaa uutiituu calaa cilmin cindii dabeed waa lagu halaagay wuxuu ku dhaadanayo fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard iyana waa lagu halaagi doonaa waxay ku faanayaan oo biyaha badda ayaa lagu baabi'in doonaa fa idaa jaa-athum marka ay u timaado alxasanatu tii wanaagsanayd oo barwaaqo iyo wanaag ah qaaluu waxay odhanayaan lanaa annakay noo sugnaatay haadihi tani wanaagsani waa taayadii annakaa kolka horeba mutaysano kolka horeba waxaanu mutaysannoonu xaq u lahayn weeyaan tani wa in tusibhum hadday haleesho sayi'atun xumaanina oo dhibaata ku dhacdo oo caydh iyo cudur iyo dhiba culays kale hadduu helana yatayaruu waxay baasaysanayaan bimuusa nebi muuse iyo waman cidda macahu la jirkiisa ahaatay waxay baasaysanayaan nebi muuse iyo inta rumaysay oo waxay odhanayaan balaayaba naloogama horrayn kuwane kuwanaa noogu wacan allah waxau idhi kuwa caqiida xumadooda isagoo rabbi u jawaabaya oo ku inkiraya caqiida xumada alaa hooyaay innamaa taa'iruhum kuwa balaayadooda iyo baaskoodu cinda allaah ilaahay agtiisuunbuu ahaaday ee innamaa ya'tiihim bihi allaah allunbaa u keenaya wixii hele ee ku dhaca oo siyuudi waxa uu ka soo warinayaa ibnu cabbaas inuu yidhi innamaa taa'iruhum cinda allaah ay maa qada allaahu lahum wa qadara calayhim min cindi illaah ilaahay wuxuu u xukumay ama korkooda ku qadaray alle xaggiisuu ka ahaadee muuse wuxuu la yimid ma aha marka in ducaadda iyo culimmada iyo dadka ahlu khayrka la baasaysto oo la yidhaahdo dhibaataba kuwa noogamay horrayn waa sunnatun jaahiliyatun saabiqa waa dariiqo jaahiliyo horray soo soo jireen ah oo gaaladu hore ay ugu adeegsan jireen markay ambiyada dacwadooda diidayaan marka iska ilaali inaad dariiq hore ay gaala u martay adna aad ka daba marto ood ku dayato weligaa ka digtoonow allah waxau idhi walaakina akharahum ha yeeshee badankoodu laa yaclamuuna garan maayaanoo ma oga ay annamaa yusiibuhum min cindi illaah waxaanay garanayn wixii helaaba alla inuu ka yimid oo cid kale aanay u keenin oo xukum rabbi uu yahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaa qowmu fircawn ee mucaanidiinta ah mahmaa ta'tinaa wax kastood noola timaada bihi isaga oo min aayatin aayad ah litasxaranaa si aad noogu sixirto bihaa aayadda famaa naxnu annaku maanaan ahaanin laka adiga muuse u bimu'miniina kuwa ku rumaynaya waxay yidhaahdeen aayad kastood noo keento rumayn mayno waayo waa sixir marka waabay ka sii hordegeen wax kastood keenta annaku shaqo kuma lihin marka halkaa waxaad ka fahmaysaa nimanka canaad iyo cariigsi iyo madaxadayg meeshii ugu sarraysay inay kaga sugnaayeen dabeed fa dacaa calayhim taa markuu arkay muuse dee waa habaaray dabeed waa la ciqaabay oo fa arsalnaa waxa uu rabbi yidhi fa arsalnaa waxaanu ku diray ama ku sallidnay calayhim korkooda atuufaana tuufaankii iyo biyihii badnaa iyo roobabkii dabaylaha watay ayaanu ku sallidnay oo u diray waljaraada iyo ayaxii zaraca iyo beerahooda ka baabi'inaya ee cunayey waalqummala iyo injirtii jidhkooda iyo dharkoodaba gelaysay waadafaadica iyo rahi weelkooda iyo guryahooda iyo cuntadoodaba buuxinayey iyo waddama dhiiggii wax kastoo dareero ay cabbaan uu isku rogaye dhiigga noqonayey markaa qummalka dulanka ama daaniyaha iyo wixii hadhuudhka iyo waxa la beerto gelaye fasahaadinayana waa lagu fasiray allah waxau idhi aayaatin xaal ay aayaad yihiin kuwaa lasoo tilmaamay shantaasiba xaal ay yihiin calaamado waaweyn oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ah aayaadkaasoo mufasalaatin la kala dhigdhigay oo la caddeeyey fastakbaruu dabeed waa isweyneeyeen oo wa kaanuu waxay ahaadeen qowmaa qolo kuwaasoo mujrimiina dembiilayaal ah allah waxau idhi walammaa waqaca markuu ku dhacay calayhim korkoodii qowmi fircawn arrijsu cadaabkii markuu ku dhacay waa cadaabkii adduunyo waana kuwanaynu soo tilmaanay ee dulinkan iyo xayawaanaadkan iyo cabbitaankoodan dhiigga noqonaya iyo duufaanadan waxani markay ku dhaceen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow udcu noo bari lanaa annaka rabbak rabbigaa noo bari bimaa bisababi maa shay sababkii noogu bari kaasoo cahida uu kugula ballamay huwa rabbigaa cindaka agtaada ilaahay wuxuu kugula ballamay iyo cahdigiiyo ballantii ilaahay agtiisa kuu taallay sababkeeda alla noogu bari inuu naga qaado waxana helay markaa jalaaludiin asuyuudi waxau odhanayaa bimaa cahida cindak ay min kashfi alcadaabi canna in aamanna yacnii wuxuu kugula ballamay rabbigaa noogu bari oo ah inuu cadaabka naga faydayo haddaanu ku rumayno jamalkuna waxau odhanayaa oo tilmaamayaa yacnii waxa bannaan maada in masderiyo laga dhigo oo bimaa cahida cindak ay bicahdihi cindak wa huwa nubuwa yacnii ballantiisii agtaada ahayd oo nebinimada uu kugu karaameeyey aan noogu tawasul oo noogu bari ilan wanaagga iyo camalka wanaagsan ilaahay waa lagu baryaa oo waa loogu dhowaadaaye ama mawsuulaa laga dhigayaa maada bimaa cahida oo ay biladii cahidahu ilayk yacnii waxaad noogu baridaa kuu kuugu ballanqaaday in haddaad ku barido uu kugu aqbalayo sidii aayaadkaba markaad bariday uu kuu siiyey kaa ilaahay kuugu ballanqaaday haddaad ku barido inuu ku ajiibayo kaa noogu alla bari marka khulaasadu waxa weeyaanuun yaboohiyo ballantii uu kuugu qaaday in haddaanu rumayno cadaab uu naga qaadayo waanu ku rumaynanaaye ballantaa iyo cahdigaa noogu rabbi bari oo rabbigaaga noogu bari oo bima bimaa cahida cindak ay bimaa wacadaka bihi wahuwa kashfu alcadaabi canna in aamanna wuxuu kuu yaboohay noogu rabbi bari oo ah inuu cadaabka dee naga qaadayo haddaanu ku rumayno walamaa waqaca markuu ku dhacay calayhim korkooda arrijsu cadaabkii qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusa muusa udcu bari lanaa annaka rabbak rabbigaa noo bari bimaa bisababi maa shay sababkiina noogu bari cahida uu kuugu ballanqaaday huwa rabbigaa cindaka agtaada oo ah haddaannu ku rumayno inuu cadaabka naga qaadayo lain kashafta dhaar baabay ballantii ku adkeeyeen waase dhaar ay beeninayaan oo marnaba aanay rumaynayne waxay yidhaahdeen lain kashafta wallaahi lain kashafta haddaad naga faydo canna annaka arrijsa cadaabka lanu'minanna walle waannu ku rumayn oo waannu ku rumayn laka adiga walanursilanna waana nudiri oo nudiri macaka adiga la jirkaaga muusow banii israa'iila reer banu israa'iilna waanu diri la jirkaaga waanu ku raacin oo addoonsiga iyo dhibka iyo dulmiga waanu ka dayn oo waanu sii dayn allah waxau idhi falammaa kashafnaa markaanu ka faydnay canhum iyaga arrijsa cadaabkii markaanu ka faydnay ilaa ajalin ilaa muddo ay ka gaadhayaan markaanu ka faydnay muddadaasoo hum iyagu baaliquuhu ay gaadhayaan yacnii ilaa muddo ay gaadhayaan cadaabkii markaanu ka koryeelle ka faydnay idaa hum waaba iyagoo markiiba yankusuuna burinaya ballantay hore u galeen oo gaalnimadoodii halkoodii ka miisaya oo shirkiga iyo xumaanta sidoodii u walaaqanaya waaba iyagoo ballantii burinaya oo waxay ballan qaadeen aan buuxinayn markaa jamalku waxau odhanayaa ilaa ajalin yacni alwaqti aladii ajala lahum wa huwa waqtu ihlaakihim bilgaraqi fi lyammi yacnii markii cadaabka aanu ka kor qaadnay ilaa muddo ay gaadhayaan oo ah ilaa wakhtiga loo asteeyey in biyaha badda lagu halaago ileen wakhti baa jira loo qadaro loo asteeyey hadday gaadhaan biyaha badda in lagu halaagayo fircoon iyo iyagaba marka ilaa wakhtiga ay ka gaadhayaan cadaabkii aanu ka kor yeellay ballantii may yacni oofin ee waa beeniyeenoo waa ka baxeen allah waxau idhi fantaqamnaa dabeed waannu ka aargoosannay minhum iyaga fircoon iyo qoomkiisii dabeed aargoosigii baa la fasiray oo laynoo caddeeyey oo fa aqraqnaahum waa kan intiqaamkiie dabeed waxaanu ku qarqinnay oonu ku hafinnay ama ku halaagnay filyammi biyihii badda yacnii badda dhexdeedii filyammi badda dhexdeedii baanu ku hafinnay biyaheedii oo aanu ku qarqinnay waayo maxaa loogu qarqiyey biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen sababteedaa loogu halaagay badda biaayaatinaa aayaadkayaga ay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaadeen canha aayaadka xaggooda khaafiliina kuwa moogan oo isaga sii jeeda oon dan iyo muraadtoona ka lahayn allah waxau idhi wa awrathnaa waxaanu dhexal siinay alqowma qoladii alladiina qoladaasoo kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwa lagu daciifsado oo lagu dulmiyo ama lagu addoonsado lagu dhibo mashaariqa alardi arlada berigeeda iyo wa maqaaribaha galbeedkeedaba dhulka berigiis iyo galbeedkiisaba kuwii lagu addoonsan jiray lagu daciifsan jiray ayaanu waxa weeyaan dhexal siinay arladii wa awrathnaa waxaanu dhexal siinay markaa arladii iyo dhulkii laga qaaday waxa weeya nimanka fircawn wa awrathnaa waxaanu dhexal siinay alqowma qoladii ayaanu dhulkii dhexal siinay alladiina qoladaasoo kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwa lagu daciifsado mashaariqa alardi arlada berigeeda iyo wa maqaaribaha galbeedkeedaba ama mashaariqada waxaad ku xidhaysaa awrathnaada si aan mafcuul kale inaad usoo qadarta aanad u baahan oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa wa awrathnaa waxaanu dhexal siinay alqowma qoladii waxaanu dhexal siinay alladiina qoladaasoo kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwa la daciifsado oo dee la dullaysto kuwa la daciifsanayay waxaanu dhexal siinay maxay mashaariqa alardi oo mafcuulka awrathna aad ka dhigto mashaariqa alardi arlada berigeedii ayaanu dhexal siinay iyo wa maqaaribaha galbeedkeediiba oo dhulkii la barakeeyey shaam iyo dhulkii masarba labadaba gacantaanu u gelinay allatii dhulkaasoo baaraknaa aanu barakaynay fiihaa dhulka dhexdiisa oo allatii wasfi looga dhiga ardada yacnii allatii ardada ama dhulkaasoo baaraknaa aanu barakaynay fiihaa dhexdeeda oo dee sida dhulkii shaam ee mubaaraga ahaa ee barwaaqada iyo beeraha iyo risiqaba ku barwaaqaysnaa ee ku barakaysnaa iyo dhulkii masar ee lagu dulaysanayeyba iyagaanu dhexal siinay oo gacanta u gelinay markaa qoomka la dhexal siiye waa ayo dee waa nimankii reer banu israa'iil ee fircawn iyo qoomkiisu ay daciifsadeen wa tammat way dhammaystirantay kelimatu rabbik rabbigaa kelmaddiisu way dhammaystirantay nebi moxamedow kelmaddaasoo alxusnaa wanaagga badan wa tammat way dhammaystirantay kelimatu rabbik rabbigaa kelimadiisii waa dhammaystirantay kelimadii alxusnaa ee wanaagga badnayd calaa banii israa'iila reer banu israa'iil korkooday ku taam noqotoo ku dhammaystirantay bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababkiisa ayaa kelmadda rabbi hore u xukumee wanaagga badan korkooda ay ugu kaamil noqotay ugu dhammaystirantay marka kelmaddu waa maxay ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin yacnii arlada allah iskaleo cidduu doonuu dhexal siiyaa cidhibta dambena waxa u aayayo iska leh kuwa muttaqiinta ah dee kelmaddaa rabbi hore u xukumay way u taam noqotay reer banu israa'iiloo dee wataa fircawn iyo qoomkiisii biyaha badda inta lagu halaagay iyagoo ay dhaxleen ee dhulkii u hadheen waxaa kaloo la yidhi kelmaddan wanaagga badan ee u taam noqotay waa hadalkuu allah yidhi wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'immatan wanajcalahum alwaarisiin waxaanu doonaynaa inaannu ku galladaysannoonu u nicmayno kuwa arlada lagu daciifsaday waa dhulkii masar kuwa lagu dulaystay lagu daciifsaday reer banu israa'iil inaannu u nicmaynaannu doonaynaa ooannu ka yeello a'immo iyo madax dhulka ka taliya oo aannu ka yeello kuwa dhulka dhaxle u hadha markaa dee kelmaddaa rabbi waa ku taam noqotay oo dee wa awrasna alqowma aladiina kaanuu wataa dhulkii la dhexal siiyey ee ilaahay hore wuxuu u xukumay wakaa u xaqiijiyey korkooda ku rumowday allah waxau yidhi wadammarnaa waxaanu halaagnoo baabi'innay maa wixii kaana u ahaa yasnacu mid sameeya fircawnu fircawn iyo wa qowmuhu qowmkiisuba iyo wamaakii kaanuu ay ahaayeen yacrishuuna kuwa dhista oo min albunyaan sida suyuudiba uu soo qadarayo fooqyo iyo daaro dhaadheer waxay dhisanayeen waa baabi'inoo waanu halaagnay waxaa kaloo lagu fasiray yacrishuunada cariishkii ama khudradda ama waxa aan jiridda uu isku taago lahayn ee u baahan in wax loo dhiso uu koro oo uu fanto oo korkiisa uu ku goglamo sida cinabka oo kale in cariishkaa looga jeedana waa lagu fasiroo macnuhu uu yahay wadammarnaa waxaanu baabi'innay amaanu halaagnay maa wixii kaana u ahaa yasnacu mid sameeyo fircawnu fircawn iyo wa qowmuhu qowmkiisuba iyo wamaakii baanu baabi'inoo halaagnay kaanuu ay ahaayeen yacrishuuna kuwo cariisheeyo oo macnaha cariishkay u dhisayeen cinabka iyo wixii la midka ahaa cariishkay dhiseen iyo khudraddii iyo cinabkii ay u dhisayeenba waanu isla baabi'inoo waxba kama baaqi noqon allah waxau ihi wajaawaznaa waxaanu ka gudbinnay bibanii israa'iila nimankii reer banu israa'iil albaxra badda ayaanu ka tallaabinay fa aatow dabeed waxay u yimaadeen calaa qowmin jalaaleynku waxau odhanayaa fa atow ay fa maruu min almuruur marka markii badda ay ka tallaabeen ay nabadgaleen ay sii socdeen bay qoladan sii mareen wajaawaznaa waanu ka gudbinnay bibanii israa'iila nimankii reer banu israa'iil albaxra baddii waanu ka gudbinnay oo badda fircoon iyo qoomkiisaba lagu halaagay nabadgelyo ayay kaga baxeen oo alla waa ka badbaadiyey fa aatow ay fa maruu dabeed waxay soo mareen calaa qowmin qolo ayay soo mareen kuwaasoo yackufuuna ku negi oo dul yacni ku dul sugan oo dul yuurura calaa asnaamin sanamyo oo lahum iyaga u sugnaaday waxay soo mareen qolo asnaam ay caabudayaan alla sokadii ku dulnegi oo ku dul sugan oo dul ictikaafsan oo dul fadhi ah qaaluu markaa waxay yidhahdeen yaa muusaa muusow ijcal yeel lanaa annaka noo yeel ilaahan macbuud aanu caabudno kamaa lahum siday kuwa iyagaba ugu sugnaatay aalihatun ilaahyo ay caabudayaan qaala wuxuu nebi muuse ku yidhi innakum idinku qowmun qolo ayaatiin tajhaluuna aan waxba garanay bal imikuun baa ilaahay idiin nicmeeyey oo ilaahay idinka soo badbaadiyey dhibaatadii iyo badda biyaheedii halkii fircoon lagu halaagay hadduunbaa alla nabadgelye idinkaga soo bixiyey haddana durtadiiba waxaad ku hadlaysaan oo nicmadii alle ku qaabisheen dee shirkiga aad ku dhawaaqaysaan oo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha yacnii waxay tilmaamaysaa canaadkan reer banu israa'iil mid xaddhaafoon maskaxdiiyo maankaba lagu sawiran karin inuu ahaa u xaddhaafay qaaluu markaa waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow ijcal noo yeel lanaa annaka ilaahan macbuud noo yeel aanu caabudno kamaa lahum sida iyagaba ugu sugnaatay kuwan aynu soo marray aalihatun aaliho ay caabudayaan qaala wuxuu muuse ku yidhi innakum idinku qowmun qole ayaa tihiin tajhaluuna aan waxba garanayn wax magarate ayaa tihiin liannakum qaabaltum nicmat allaahi bihada shirk waayo nicmadu ilaahay korkiinna ku galladaystay ayaad shirkigan iyo arrintan gaalnimada noqonaysa aad kaga hor kaga hor timaadeen wuxuu se ugu cudurdaaray dee jahli oo dee waa mi- nooc ka mid a anwaacu lcudri biljahli oo inakum qawmun tajhaluuna gaalaa tihiin ma odhane wuxuu yidhi qolo wax ma garatoon waxba garanayn baa tihiin dabeed wuxuu u tilmaamay tawxiidka shirkigana waa uga digey waxa uu idhi inna haaulaa'i kuwaasi mutabbarun waa la halaagayaa maa shayga hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin oo min addiini albaatil diinta iyo dhaqanka baatilka ah iyo shirkiga ay ku dul sugan yihiin waa la halaagayaa oo waa la baabi'inayaa wa baatilun waana mid baatil oo baaba'aya oo aan baaqi noqonayn maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya oo min cibaadati alasnaam waxa uu ku yidhi kuwan aad ku dagmaysaan waa kuwo waxay ku sugan yihiin la halaagayo la baabi'inayo waxay samaynayaan oo cibaadada asnaamta ay caabudayaan iyo shirkiguna waa waxaan jirin oo baaba'aya oon mi- yacni sal iyo raatoona yeelanayn inna haaulaa'i kuwaas mutabbarun waa kuwo la halaagayo maakii hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin min addiini albaatil wa baatilun waana mid baaba'aya oo aan baaqi noqonayn oo aan jirin maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya waxay samaynayeenna waa baatil baaba'aya oo aan sugnaanayn qaala waxa uu ku yidhi muuse akayra allah ma alle cid aan ahayn baa abqiikum aan idiin raadiyaa ilaahan xaaluu yahay macbuud siday suurtagal ku tahay oo abqiikumna waa min baabi alxadfi waaliisaal oo abqii lakum bay ahay laamtii baa laga xadfay ficilka iyo damiirulkhitaabkii kaafulkhitaabkiina waa la xidhiidhiyey abqii lakum bay markii hore ahayd marka akayra allah ma alle cidaan ahayn baan abqiikum ay abqii lakum aan idiin raadiya oon idiin doondoonaa ilaahan min jihati ilaah xagga ilaahnimo yacni iyo cid la caabudo ma alle cidaan ahayn baan idiin raadiyaa marka min jihati ilaah xagga ilaahnimo markaad tidhahda waa tamyiiz ama waad xaalayn oo ma alle cidaan ahayn baan idiin raadiyaa ilaahan xaalay tahay macbuud idiin raadin maaye wal xaal miyaa ilaahay cidaan ahayn aan idiin raadiyaa huwa alle fadalakum idinka sarraysiiye cala alcaalamiina caalamiinta oo dhan idinka sarraysiiyey ay calaa caalami zamaanikum yacni wakhtigiinna iyo zamankiinna caalamkii idinna idinla noolaa iyadoo alleh idinka dheeraad siiyo oo idinku aa ka sarraysaan miyaa haddana ilaahay khayrkii aan idiin raadiyaa miyaydaan ilaahay u mahadnaqayn oo tawxiid iyo camal wanaagsan ugu abaalgudayn kol hadduu idin wanaajiyey ilan wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk ayaa rabbi uu yidhi subxaanah wadkuruu xasuusta reer bani israa'iilow id waagii anjaynaakum aanu idinka badbaadinnay min aali fircawna reer fircawn aanu idinka badbaadinnay oo maxaa laga badbaadiyey yasuumuunakum wixii laga badbaadiye waa kan oo cadaabka ah yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiinayeen reer fircawn su'al cadaabi cadaabkiisa u xun ay idin dhadhansiinayeen oo cadaabka xun ay dhadhansiinayeenna waa maxay tafsiirkiisi waa kan iyo faahfaahintiisu yuqatiluuna waxay laynayeen abnaa'akum inamadiinna oo wayastaxyuuna waxay baaqi yeelayeen oo ay daynayeen nisaa'akum haweenkiinna wa fii daalikum arrinkiinna la soo sheegayna waxaa idinku sugan balaa'un imtixaan ama nicmo oo jalaalaynku balaa'un wuxuu odhanayaa incaamun aw ibtilaa'un nicmayn ama imtixaamid wa fii daalikum ismu ishaarahana wuxuu u celinayaa wa fii daalikum alinjaa aw alcadaab badbaadinta ama cadaabka ah marka ishaarada celinteeda iyo tafsiirka balaa-untaba wuxuu ku tilmaamayaa uun ereygan balaa inuu ka mid yahay min aladdaad kelimaadka laba macnoo iska soo horjeeda wada tusiya ayaa kelimada balaa ay ka mid tahay oo balaayada iyo barkhadda labadaba balaa baa la yidhaah marka balaa-un markuu incaamun ku fasirayo waa xaggii barkhadda oo waa nicmaynta waana badbaadintii laga badbaadiyey dee fircoon iyo dhibkiis markaa balaa-unta lagu macneeyo incaam ismu ishaaraha daalikum wuxuu u noqonayaa mastarka laga dhalaaliyo anjaynaakum ilan iskuma habboono badbaado iyo yacni waxa weeyaan iyo imtixaan iyo balaayo ee badbaadada waxa ku habboon barkhad iyo nicmo marka balaa-un marka la yidhaah waa bimacna alincaam ismu ishaaraha daalikum wuxuu u noqonayaa mastarka laga fahmo anjaynaakum oo injaaga ah macnuhu markaa wuxuu noqon wa fii daalikum alinjaa badbaadintaa laydin badbaadiye waxa idinku sugan balaa-un ay incaamun nicmayn laydiin nicmeeyey ilan waa nicmo inaad ka badbaadeen dhibkii fircawne haddii balaa-un laga dhigo bimacnaa ibtilaa fitno iyo imtixaanna ismu ishaaruhu markaa kuma habboona injaaga inuu u noqdo eh wuxuu u noqonayaa cadaabka ilan cadaabkaa mixnad iyo imtixaan lagu fidneeye ah markaana wuxuu noqonayaa macnuhu wa fii daalikum ay wa fii daalikum alcadaab cadaabkiinaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan balaa'un ay ibtilaa'un imtixaan mid laydinku imtixaamayo oo laydinku eegayo bal sidaad samaysaan dee inaad ku sabirtaan iyo in kale allah waxau ihi wa fii daalikum badbaadintiinna waxa idinku sugan balaa'u nicmo ama wa fii daalikum cadaabkiinna waxa idinku sugan balaa'un ay ibtilaa'un imtixaan mid laydin imtixaamayo imtixaankaas ama nicmadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay imtixaankaas ama nicmadaasoo cadiimun weyn kolba kii lagu fasiraba ibtilaa ama incaam labada kii lagu fasiraba waxaa lagu sifaynayaa cadiimun oo nicmayn weyn ama imtixaamid weyn labadaa midkood ayuunbuu noqonayaa allah waxau idhi wawaacadnaa waxaanu la ballannay muuse nebi muuse halaathiina soddon leylatan oo habeen waa tamyiiz yacni soddon habeen baanu kula ballannay wa atmamnaahaa halaathiinka ama soddonkaa waxaanu ku dhammaystiray bicashrin toban baanu ku dhammaystiray fa tamma dabeed wuxuu ku dhammaystirmay miiqaatu rabbi rabbigii wakhtigii uu u asteeyey ee uu u xadiday nebi muuse inuu ugu yimaado wakhtigaa rabbigii u qabtay wuxuu ku taam noqdoo ku dhammaystirmay arbaciina fa tamma waa dhammaystirmay miiqaatu rabbihi nebi muuse rabbigii wakhtigii uu u qoondeeye uu u qabtay waa dhammaystirmay arbaciina xaal uu yahay afartan leylatan oo habeen oo arbaciinka xaalee leylatanna ku tamyiis ka dhig yacni muddadii loo qabtay nebi muuse inuu rabbigii ugu yimaado limunaajaati rabbi si uu jabalu tuur u yimaado halkaa rabbi ugula hadlo oo kitaabkii towraadaha loogu soo dejiyo yacni ballanta loogu qabtay halkaas inuu ku yimaado afartan habeen bay ku dhammaystirantay oo markii hore soddon habeen baa loo qabtay toban baa loogu daray afartankaasuu ku taam noqday miiqaadka iyo wakhtiguu alla u asteeyey inuu muuse ugu yimaado si uula hadlo wa qaala waxau idhi muuse nebi muuse liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa waa markuu muuse u ambabaxayey miiqaadkii iyo munaajaadku rabbi kula soo hadlayey markuu sii ambabaxayey ayaa muuse walaalkii haaruun wuxuu ku yidhi isagoo la sii dardaarmaya ukhlufnii igaga dambee oo iga khaliif noqo fii qowmi qoomkayga dhexdiisa igaga sii dambee oo iga khaliif noqo wakiil iiga sii noqo oo wa aslix hagaaji haaruunow oo walaa tatabicha raacin sabiila almufsidiina kuwa wax xumaynaya waddadooda ha raacina ka baydh walammaa jaa'a markuu yimid muuse nebi muuse limiiqaatina wakhtigayagaannu u qoondayneenu u qabannay markuu ku yimid oo wa kallamahu ula hadlay muuse rabbuhu rabbigii ula hadlay qaala wuxuu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii itus ay daataka ama nafsaka siduu suyuudigu soo qadarayo waa macnaha ilaahu daatadaad iyo naftaada i tus allahayow iskay tus oo aan ku arka weeyi oo ilaahay markuu la hadlay isagoo codkiisiina maqlaya ayaa waxau idhi muuse rabbi rabbigayow arinii itus ay daataka daatadaada i tus iyo naftaada andur an eegee ilayka adiga aan ku soo eegee iskay tus qaala wuxuu ku yidhi rabbi lan taraanii muusow i arki maysid i arki kari maysid walaakin ha yeeshee undur eeg ila aljabali buurtaa xaggeeda eeg fa in istaqarra hadduu ku sugnaado huwa jabalkaas makaanahu meeshiisa hadduu ku sugnaado fasawfa taraanii waad i arki doontaa falammaa tajallaa markuu u muuqday rabbuhu muuse rabbigii liljabali buurtii markuu u muuqday jacala wuxuu ka yeelay hu buurta huwa tajalligaas oo damiirka maxalu rafcaha yaalle jacalo ku asturanee huwa waxaad u celisaa masdarka tajallaa oo tajalliga ah waa muuqashadii rabbi usoo muuqday buurta marka falammaa tajallaa markuu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu usoo muuqday jacala wuxuu ka yeelay hu jabalka ama buurta huwa tajalligaas oo muuqashadaa rabbi usoo muuqday tajalligaasi buurtii wuxuu ka yeelay dakan ay madkuukan ay mustawiyan bilard mid la burburiyoo dhulka la siman buu ka yeelay tajalligii buurti waa sida jalaaludiin asuyuudi uu soo qadarayo madkuukan mustawiyan bilardi mid la burburiyoo dhulka la siman ama siduu jamalku soo qadarayo madkuukan ay mundakan mid burburay ayuu ka yeelay tajalligii wa khara waa dhacay muusa nebi muusena saciqaa xaaluu yaha mid suuxsan waa miyir doorsoomo waa dhacay cadamada iyo weynida yacni arrinka dhacay dartii ayuu la suuxay oo yacni buurta ay- siday noqotay iyo dee culayska arrinkaa dhacay rabbiba isagoon arag taasuu la suuxay falamaa afaaqa markuu soo miirsaday huwa muuse qaala waxau idhi subxaanak ilaahayow nasahnidaada eh an kaa nasahayo inaan ku su'aalo waxaan laa'iq ahayn oon kuu qalmin ama aan habboonayn tubtu waan kuu toobadkeena ilayka xaggaaga allahayow oo inaan ku weydiisto waxaan suurtoobayn waa ka toobad keenay wa ana anigu awalu lmu'miniina kuwa ku rumeeye ka ugu horreeyaanahay ay min mu'mini qawmi yacni waxa weeyaan dee mu'miniinta qowmkayga ka ugu horreeye ka ugu hor rumeeya waa aniga qaala yaa muusaa innii istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii haddaba halkan jalaaludiin asuyuuti waxa uu yidhi lan taraanii ay laa taqdiru calaa ru'yatii lan taraanii waxa weeye ma awoodaysi inaad i aragto wuxuu yidhi watacbiiru bihi duuna lan uraa ama yacni duuna lan uraa yufiidu imkaana ru'yatihi tacaala cabiridda la cabiray yacni lan taraanii ma ma karasid inaad i aragto ee aan la cabirin lan uraa layma arki karaba waxay faa'iideynaysaa inay suurtagal tahay alle in la arko laakiin isagu aanu awoodi karay oo waxa kala duwan nafyu asli ru'ya iyo nafyu imkaaniyati ru'ya in aragtida asalkeedaba la anfiyo oo laymaba arki karo iyo imkaaniyadeeda in isaga laga anfiyo oo la yidhaha adiga kuu suurtagal ma aha way kala duwan tahay marka jamalkuna futuuxaadka hadalkaas suyuuti isagoo sii caddaynaya wuxuu odhanayaa xaashiyada hoose walikowni ru'yati jaa'isatan ahaanshaha alle in la arkaa ay bannaan tahay oo ilaahay adduun in lagu arkaa dee waa wax bannaanoo mustaxiil ma aha marka bannaanaanshahay bannaan tahay darteed ayaa ajaaba allaahu muuse xaysu sa'ala ru'ya ilaahay muuse wuxuu ugu jawaabay markuu aragtida weydiistay binafyi kownihi faacilan liru'ya in loo diiday inuu ahaanayo mid aragtidaas samayn karoo arki kara oo lan taraanii buu yidhi laa binafyi asli ru'ya looguma se jawaabin aragtida asalkeeda in la diidoo la yidhaa laymaba arki karo farqi baana u dhaxeeya adigu ma awoodid iyo laymaba arko marka lan taraani isaga ayaa le- loo tilmaamay inaanu arki karayn marka culimmadu waxay yidhaahdeen dee waxaan adduunyada rabbi loogu arki karayn maaha mustaxiil oo ru'yadu waa mu- mumkin laakiin aadamaha ama makhluuqaadku waxaanay dadku u arki karayn dee awooddooda jir ahaaneed ee adduunyada ay ku haystaan uma suurto gelinayso ilaahay cadamadiis iyo weynidiis iyo daatadiisa inay adduunku arkaan u suurtagal ma aha oo way ka daciifsan yihiin inay awoodi karaan aragtidiisa oo wataa buurtii alla markuu u muuqday iyadoon laysba soo gaadhin ayaa buurtii ay burbur iyo digada noqoto dhulka la simantay waa buurta oo ka adag aadamaha oo adeegeeda aad garanayso famaa baaluka bibani aadam bani aadam daciifana maxaad markaa u malayn laakiin biqudrati aljabbaar walaa yamtanicu shayun fi lqudra aakhire marka la tago dee ilaahay addoommada wuxuu ku arsaaqayaa awood iyo imkaaniyad ay alla ku arki karaan sidaa daraaddeed mu'miniintu jannada markay galaan dee dadka awooddoodii jidh ahaaneed iyo dhinac walba way isbeddelaysaa oo aakhiro iyo adduunyada axwaashoodu waa kala duwan tahay marka waa u suurtagal mu'miniintu inay aakhiro jannada allahooda ku arkaan halkan lan taraani muctasiladu waxay u deliishadaan ru'yada ilaahay inay ku inkiraan oo anfiyaan oo waxay idhaahdaan lan waxay faa'iideynaysaa ta'biid oo nafyi mu'abbadahoo lan taraanii weligaabay arki mayse ayay u macneeyeen laakiin waxaa lagu radiyey qur'aanka sariixiisa laftiisaa radinayo oo lantu iyadoo ku soo aroortay qur'aanka ayaa haddana nafyigu mu'abad aanu ahayn ee kadib wixii la anfiye u dhacaya oo gaaladaa ka mid a waxaa lagu yacni waxaa lagu tilmaamay gaaladu walan yatamanawhu abadan weligood geeri inaanay tamaniyey aakhirana way tamaniyayaanoo wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk marka hadduu mu'abad yahay if iyo aakhiratoona dee may tamaniyeen laakiin taasi waxay tilmaamaysaa lan nafyigeedu inaanu mu'abbad ahayn ee uu yahay uun waxa weeyaan nafyi wakhti go'an ku xidhan waxaa kaloo ka mid ah hadalkii xikaayatan can qowli maryam markay tidhi waxa weeyaan falan ukallima alyawma insiyan maanta qof insiyan la hadli maayo dee falan ukallima alyawma lan iyadoo adeegsatay ayaa haddana maanta ku qaydi berri haddii la gaadho dee way hadli kartaa falan ukallima alyawma insiyan weligayba hadli maayo maahaye waa maantadan qof juuq u odhan maayo marka calaa kullin waxaa lagu eh, yacni radiyey luqada carabiga iyo naxwada lanta nafyigeedu inaanu mu'abbad ahayn ee wax waxa weeyaan hadhow xasili doonoo dhici doona ayaa lagu anfin karaa lan marka ru'yada alle in lagu inkiro oo lagu anfiyo iyadoo loo deliishanayo nafigeedu waa mu'abbad wax jira oo saliya raad leh ma aha qaala yaa muusaa innii istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii qaala waxa uu yihi rabbi yaa muusaa nebi muusow innii anigu istafaytuka waan ku doorto cala annaasi ay calaa naasi zamaanika waktigaagan dadkii kula noolaa waan kaa doorto waan kaa sarraysiiyey birisaalaatii farriimahaygaan kuu dhiibay iyo waxyigaan kuu waxyooday ayaan dadka kaaga sarraysiiyey iyo wa bikalaamii ay wa bitakliimii iyaaka hadlidaydan kula hadlay ayaan dadka kaaga doortoon kaaga sarraysiiyey oo kalaamkuna waa bimacna takliim fakhud haddaba qaada muusow maa aataytuka waxaan ku siiyey ay min annicam mithla takliim waxaan nicmo ku siiyey qaado sida hadlidan kula hadlay oo kale ilen waa nicma min nicam illaah oo ilaahay dadka kale kaga doortaye wa kun waxaanad ahaataa min ashaakiriina kuwa ilaahay u mahadnaqaya ee rabbi mahadinaya ka mid noqo muusow allah waxau ihi wa katabnaa waanu qoray lahu muuse waxaanu u qoray fil alwaaxi looxaantii towraad dhexdeeda waxaanu ugu qoray min kulli shayin shay walba xaal uu ka mid yaho oo loo baahan yahay xagga diin ahaaneed mawcidatan baanu ugu qoray waano iyo wa tafsiilan caddayn lagu caddaynayo lagu kala dhigdhigayo likulli shay shay walba oo nakiradu hadday nacadkeeda ka soo hormarto waa laga xaalayn karaa marka min kulli shayin shay walba xaal uu ka mid yahay mawcidada iyo tafsiilanta soo socota weeyi ama mawcidada bedel baabad ka dhigi kartaa sida jalaaleynkuwa uu tilmaamayo oo wa katabnaa waxaanu ugu qoray lahu muuse fil alwaaxi looxaantii towraad waxaanu ugu qoray min kulli shay ay min kulli shayin yuxtaaju ilayhi fiddiin wax kastoo diin ahaan loogu baahan yahay ayaanu ugu qoray looxaantii towraad muuse ka bedelo mawcidatan baanu ugu qoray waano iyo wa tafsiilan kala dhigdhigid lagu kala dhigdhigayo likulli shay shay walba lagu kala dhigdhigayo oo lagu caddaynayo fa khudhaa waxaad u soo qadartaa faqulnaa lah dabeed muuse waxaanu ku nidhi khudhaa qaada muusew looxaantaa towraadi ku taallo biquwa ay bijiddin waijtihaad dadaal iyo dardar cusub ku qaado wa'mur waxaanad amartaa oo fartaa qawmaka qoomkaagana waxaad fartaa ay biakhdihaa looxaantaa towraadi ku taallo qaadashadeeda qoomkaagana amar ya'khuduu ha qaataane markaa biaxsanihaa teeda ugu wanaagsan towraadda iyo alwaaxda waxa ku yaalla keeda ugu wanaagsan ha qaataane sa uriikum waan idin tusi doonaabaa alla u yidhi daara alfaasiqiina kuwa daacada rabbi ka baxay daartoodii iyo degaankoodii lagu halaagay waa idin tusayaa macnaha waxaa looga jeedaa waa daaru fircawna wa atbaaci nimankii fircawn iyo ciidankiisii iyo qoomkiisii dhulkoodii iyo degaankoodii masar ee lagu halaagay waan idin tusayaa weeyi litactabiruu bihaa ama litactabiruu bihim si aad ugu waantowdaan oo ugu cibro qaadataan oo cashar iyo cibro uga dhigataan axsan sidaynu imika laqbaynay haddii afcalu tafdiilkeeda loo daayo oo ya'khuduu ha qaataan biaxsanihaa teeda ugu wanaagsan axsanku wuxuu noqonayaa ma'muuraadkii waajibaad iyo sunanba yacni waxyaabihii la faray waajib iyo sunnaba ha qaataanoo waa axsan haddii la yidhaahdo axsankani waa bimacna alxasan waayo afcalu tafdiilku yacni axsanku dee wuxuu ku yimaadaa bimacna alxasan iyadoo la odhanayo afcalu tafdiili laysa fii baabi markaana biaxsanihaa ay bixasanihaa yacni teedaa wanaagsan ha qaataane waxaa un looga jeedaa xasanku dee waa waajibaad iyo sunanba wixii ku sugnaa ee la faray inay inay sameeyaan ayaa xasan noqonaya axsan haddii la yidhaahdana labadaa unbaa lagu macnaynaya oo axsankii inuu waajibka yahay xasankuna uu yahay sunankii iyo nawaafishii oo marka axsan la yidhaahdo iyo xasan la kala qaado axsanku waxaa la odhanayaa dee waa ka ugu mudana waa waajibaadka xasankuna wuxuu noqonayaa sunanta iyo nawaafisha xasan haddii la yidhahna labaduba waa soo gelayaana waa wanaag wamur amar muusow qowmaka qowmkaagana amar ay biakhdihaa qaadashadeeda looxaantaa towraad ku taalla ay qaadanayaan amar ya'khuduu ha qaataane markaa biaxsanihaa teeda ugu wanaagsan ha qaataan oo waajibaadka iyo sunantaba ha sameeyaan oo ha ku camal falaane sawriikum waxaan idin tusi doonaa daara alfaasiqiin kuwii daacadayda ka baxay degaankoodii iyo dhulkoodii baan idin tusi si a ugu cibro qaadataan oo ugu waantowdaan waa fircawn iyo dhulkoodii sidii loo qarqiyey loogu halaagay allah waxau idhi saasrifu waxaan ka duwayaa oon ka leexinayaa can aayaatii aayaadkayga aladiina kuwa yatakabbaruuna isku weynaynaya fi lardi arlada dhexdeeda bikayri alxaqi xaqdarradana isugu weynaynaya waa un libayaani alwaaqic waana sifa kaashifa waxaa lasii caddaynayaa uun kibar walba inuu xaqdarro yahay ee nooc xaqii inuu ka mid yahay laga fahmi maayo mafhuum ma leh wain yarow haddii ay arkaan kuwa mutakabbiriintii kulla aaya aayad walba hadday arkaan mucjiso kasta haddii loo keeno tansiiliyatan kaanad aw takwiiniya ama aaya tansiiliya ha noqoto aayaadka la soo dejinaye waxyiga ama aayaadka kownigaa ha noqdaan ee makhluuqaadka waaweyn iyo mucjisooyinka wax kastoo ay arkaan wain yarow haddii ay arkaan kulla aaya aayad kasta hadday arkaan laa yu'minuu ma rumaynayaan bihaa aayadda wain yarow hadday arkaan sabiila arushdi hanuunka waddadiisa hadday arkaanna laa yatakhiduuhu kama yeelanayaan waddada hanuunka sabiilan waddo iyo hilin la maro ka yeelan maayaan wain yarow hadday arkaanna sabiila alghayi habowga hilinkiisa iyo waddadiisa hadday arkaanna yatakhiduuhu waxay ka yeelanayaan waddada hallowga sabiila waddo la maray ka dhiganayaan allah wuxuu yidhi daalik ay daalika asarfu sida suyuudi uu soo qadarayo duwistaa iyo leexintaa aayaadka laga leexinaya mutakabbiriintaasi xaasilun wuxuu ugu dhacay oo ugu xasilay biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen sababteeduu ugu sugnaaday biaayaatinaa aayaadkayaga ay beeniyeen oo wakaanuu ay ahaadeen canhaa aayaadka xaggee canhaa aayaadka xaggooda khaafiliina kuwa moogan oo wakaanuu ay ahaadeen canhaa canil aayaati aayaadka xaggooda ay ahaayeen khaafiliina kuwa ka moogan oo ka sii jeeda waaladiina kuwa kadabuu beeniye biaayaatinaa aayaadkayaga iyo wa liqaa'i alaakhirati aakhire la kulankeeda xabitat way burtay acmaaluhum camalladoodii waa bureen hal yujsawna oo miyaa lagu abaalmarinaya laa yujsawna lagu abaalmarin maaye waa istifhaam inkaariyo bimacna nafya baa laydhaha waa bimacnaa ma oo kale oo hal yujsawna waxay ka dhigan tahay maa yujsawna laguba abaalmarin maayo hal yujsawna oo miyaa lagu abaalmarinaya lagu abaalmarin maaye ilaa maakii mooyaane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya waxay samaynayeene xumaa unbaa lagu ciqaabayaa oo abaalkeeda la marinayaa camalkooda burayna jalaaluddiin asuyuud waxau odhanayaa waa maa camiluuhu fi dunya min khayrin ka silati raximin wa sadaqatin falaa hawaaba lahum licadami shardi waa waxay wanaagga dunyada ku sameeyeen ee qaraabo xidhiidhin ama sadaqa la bixiyo ama dad la caawiyo abaal ka goosan maayaan aakhiro waayo shardigii lagu abaalmarinayaa la waayo oo iimaanka ah waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin oo gaalo wax alle waxay adduunyo ku samayso wanaag adduunyoy ku helaan mooye aakhiro nasiibkuma leh kol hadday bilaa iimaan ahaayeen allah waxau ihi watakhada waxay yeesheen qowmu muusaa nebi muuse qoomkiisii min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusaa nebi muuse markuu ka tegay dabadeed ee halkii jabalu tuur buurtii tuur ee rabbi uu kula hadlayey markuu nebi muuse tegay kadib qoomkiisii waxay sii samaysteen isaga dabadii min xuliyihim waxyaabahoodii laysku qurxinayee dahab iyo jawaahir ahaa waxay ka samaysteen cijlaa dibi ayay ka yeesheen dibigaasoo jasadan ay daa jasadin yacni waxa weeyaan jidh u saaxiib ah oo daato la taaban karo la arkaya leh dibigaasoo lahu u sugnaaday khuwaarun cid la maqlayo oo sidii lo-da u ciyaya allah waxau ihi alam yarow miyaanay arkayn annahu dibigani laa yukallimuhum inaanu la hadlayn oo walaa yahdiihim aanu ku hanuuninayn sabiilaa waddo ittakhaduuhu way yeesheen dibigaa ay ilaahan macbuud bay ka yeesheen ittakhada laba mafcuul bay qaadataayo ilaahan taasaa la xadfay oo waa lilfuxshi foolxumadiisaa loo gooyey waayo waa la garanayaa markaa ittakhaduuhu ay ilaahan dibigii bay ka yeesheen mid la caabudo walxaal bay sidaa ka yeesheen kaanuu ay ahaadeen daalimiina kuwa daalimiin oo dulmi falay oo cibaadaduu alla lahaa ayay cid kale ka siiyeen taasina waa dulmi la galo ka ugu weyn oo ninkii hallownaysnaa ee la odhan saamiri ee reebansaamiri ee reer banu israa'iil ninkaasaa markii waxa weeyaan uu ka tegay nebi muuse ayaa waxa weeyaan waxyaabaha isku qurxinayeen iyo dahabkoodii iyo waxoodii intuu soo ururiyey ayaa wuxuu ka sameeyey oo ka dhalaaliyey suurad dibi oo kale qaabkii dibiga ayuu ka sameeyey dahabkaa iyo waxaa laysku dhalaaliyey waxay culimmadu yidhaahdeen waxaan uu sameeyey daldalool ay dabayshu ka gasho daldaloolkaa ay dabayshu ka soo gelaysana dabayshii baa samaynaysa codkii ama cidii lo-da oo kale oo maaha wax nool oo ciyaye eh yacni qaabkuu u sameeyey ayaa waxa weeyaan ee dabayshu ay u soo gelayso ayaa sawdka ama cidaa lo-doo kale ayuu bixinayaa markaasuu yidhi waa kan ilaahiinnii muusena wuu iloobay caabuda halkaasay ku fidnoobeen suyuudina waxau odhanayaa maya ee markii ree banu yacni nimankii fircawn iyo qoomkiisa markii biyaha badda lagu halaagayey faraskii uu fuushanaa malakul jibriil ayaa ninkani uu eegayoo farasku meeshuu qoobka dhigaba waxa weeyaan nabaad iyo doog baa ka soo biqlayey markaa wuxuu gartay halkan raadkan waxa weeyaan faraskani meeshuu ku joogsadaba dee inay sir kale ku jirto oo wax nolol oo kale ah waxa weeyaan lagu noolaan karo dabadeed wuxuu soo qaatay ciid buu ka soo qaatay halkii qoobka uu dhigay farasku jibriil saaraa maalintaa reer fircoon la halaagayey ciiddii buu sidii u haystay markaa markuu dahabkan iyo waxaan laysku dhalaaliyey qaab dibi uu ka sameeyey ayaa ciidduu haystay halkii qoobka faraskii jibriil uu marayey uu ka qaatay ayuu afka kaga saydhay markaasuu ciyey oo cidaa uu sameeyey oo ciiddaas meeshii lagu daadiyaba nooc nolola ayay ku raadaynaysay ama ay u sababaynaysay culimmada qaarna waxay yidhahdeen maya waxba nolol iyo dhawaq iyo cin midna ma lahayne qaabkan uu u sameeyey iyo daldaloolkan ayaa dabaysha ciidan samaynaysay ee wax nool ma ahayn jasadan waxa weeyaan beddelkan jasadan marka laga beddelo cijlan waxaa looga beddelayaa si loo caddeeyo yacnii dibiga uu sameeyey may ahayn wax gidaar iyo wax lamida lagu xardhay oo qoraal ah ilaan marka shayga la sawirayo qoraal ahaan baa iyadoo lagu xardhayo gidaar iyo wax lamida lagu sawiri karaa markaa sawir lagu xardhay gidaaroo lagu qoray muu ahayn dibigani laakiin wuxuu ahaa shay dheemantaas iyo dahabkaa iyo waxaa laysku dhalaaliyey laga sanceeyo laga sameeyo oo daata iyo jidh yacni la taaban kara leh oo dee sawir dibi oo halkaasoo fadhiy oo kale ayaa uu ka sameeyey waxa uu isku dhalaaliyey sidaasaa jasadan waxaa laga ixtiraasayaa maaha wax meel lagu xardhoo lagu qoraye waa wax daatal oo qaab dibi oo kale loo sanceeyo oo loo sameeyey watakhada waxay yeesheen qowmu muusa nebi muuse qowmkiisii min bacdihi muuse dabadii muuse markuu munaajaadkii rabbi tegay kadib waxay ka samaysteen min xuliyihim saamirigaasaana u sameeye waxyaabahoodii laysku qurxinayey waxay ka samaysteen cijlaa dibi bay ka samaysteen ka beddeloo jasadan waxyaabihii laysku qurxinayey jasadan bay ka samaysteen ay daa jasadin yacnii mid le waxa weeyaan jasad ama jidh oo dibigaas ah kaasoo lahu khuwaarun ama ku sifeeyo cijlan dibi ayay ka samaysteen wixii ay isku qurxinayeen dibigaasoo jasadan ay daa jasadin jidh u saaxiiba daato la taaban karo kaasoo lahu u sugnaaday khuwaarun cidaa ama sawdkaa lo-da cideedoo kale ah allah waxau ihi alam yarow miyaanay arkayn annahu dibigani laa yukallimuhum inaanu la hadlayn oo walaa yahdihim aanu ku hanuuninayn sabiila wadda hagaagsan itakhaduuhu waxay dibigaa ka yeesheen ee ilaahan mid la caabudo wal xaal bay sidaa sameeyeen kaanuu ay ahaadeen daalimiina kuwa dulmi falay oo dembaabay oo shirki iyo gaalnimo galay alla waxau idhi walammaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda halkan alfaadan daahirkeeda looma jeedo gacmaha wax muuqdaa kaga dhacay ma aha ee suqida fii yadayhi waxaa looga jeedaa bimacnaa nadima nadaman shadiidan murugada iyo qoomamada culus ayaa la yidhaha suqida fii yadayhi markaa walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda dhexdoodii markii lagu dhacay ey walamaa nadimuu nadaman shadiidan calaa cibaadati alcijli waa markay aada uga qoomamoodeen caabudiddii ay dibiga caabudeen oo wara-ow ay yaqiinsadeen waa bimacna alcilmi oo ay ogaadeen annahum iyagu qad dalluu inay hallaabeen qaaluu waxay yidhahdeen lain lam yarxamnaa waa hadda markuu nebi muuse u soo noqday uu ku canaantay ee ay toobad keenayeen ay ogaadeen inay hallaabeen oona hanuunsanayn markaasay hadalkaa odhanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa haddaanu noo naxariisan rabbunaa rabbigayo oo wayakfir lanaa aanu noo dembi dhaafin lanakuunanna alla ilaahay waxaanu ahaan doonnaa oonu ahaan doonnaa min alkhaasiriina kuwa khasaare ayaanu ka mid noqon doonnaa allah waxau idhi walammaa rajaca markuu soo noqday muuse nebi muuse ilaa qowmihi qowmkiisii markuu u soo noqday khadbaana xaal uu cadhaysan yahay asifan oo uu murugaysan yahay qaala waxa uu ku yidhi bi'sa maa alla ilaahay shay baa xumaaday kaasoo khalaftumuunii aada igaga dembayseen oo aad dabaday samayseen min bacdii aniga dabaday waxaad iigaga dembayseeneed igaga khaliif noqoteen alla ilaahe waa xumaaday bi'sa maa khalaftumuunii alla ilaahe waxaa xumaaday waxaad igaga dembayseen min bacdii aniga dabaday ee gadaashay aad samayseen acajiltum ma waxaad degdegsateen amra rabbikum ma rabbigiin amarkiisii baad degdegsateen wa alqaa waa tuuray muuse al alwaaxa looxaantay towraadi ku taallay waa tuuray wa akhada wuxuu soo qabtay bira'si akhiih ay bishacri ra'si akhiihi walaalkii haaruun madaxiisa timihii ku yaallay buu soo qabtay yajuruhu xaaluu u soo jiidayay ilayhi xaggiisa muuse qaala waxaanuu yidhi markaa haaruun ibna umma yabna umma hooyaday wiilkeediiyow inna alqawma qoladan reer banu israa'iil istadcafuunii way i daciifsadeen oo wakaaduu waxabay ku sugteen yaqtuluunanii inay i dilaan ee falaa tushmit ha ka farxinin bii ay bicuquubatii cuquubada aad i ciqaabaysa ama aad i dhibaataynayso ha kaga farxin al acdaa'a cadawiyada cadowgu yaanu igu wiirsane cadowga ha kaga farxin waxaad igu samaynayso oo walaa tajcalnii ha iga yeelin maca alqowmi qolada la jirkooda aldaalimiina ee daalimiinta ah qaala waxau markaa nebi muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf yacnii wuxuu dareemay inuu walaalkii ku degdegay oo wax dembiya haaruun aan u gelin markaasuu yidhi aniga allow ii dembi dhaaf waliakhii walaalkay haaruunna allow u dembi dhaaf maadaama kuwanuu dhex joogay wa adkhilnaana geli dhammaantayaba fii raxmatika allah yow naxariistaada dhexdeedana geli wa anta adigu arxamuraaximiina inta naxariisata ka ugu naxariis badan baa tahay halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay nebi muuse markii uu ku soo noqduu arkay qoomkiisu waxay sameeyeen cadho darteed looxaantay towraadi ku taallay inuu tuuray halkan waxaa ka cad markii hore ilaahay waa u waxyooday nebi muuse oo uu u sii sheegay qoomkiisu waxay sameeyeen oo fa innaa qad fatannaa qowmaka min bacdika wa adallahum saamiriy qoomkaagii waa fitnaynay dabadaa oo saamiri baa halleeyey waxyi baa loogu sheegay isagoon muuse uba iman warka wuu sii hayay markaa markii loo waxyooday looxaanta towraad ma tuurine waa sitay mar alla markuu soo dul joogsadee indhihiisa wixii uu saaray ayaa cadho iyo qoome darteed looxaantii towraad u tuuray waxay taasi tilmaamaysaa xadiidka nebiga sala allahu caleyh wasalam layse alkhabaru kalmucaayana kamaa fi lmusnadi min xadiidi ibni cabbaas warka waxa laysaga warramaa la mid ma aha waxa indhaha la saaree la arkay oo aragtida ayaa ka xeel dheer warka lagu sheego marka wixii loo waxyoodee hore loogu warramay ee ilaahay uga sii warramay indhihiisa markuu ku arkay cadho darteed wakaa lowxaantii towraa tuuray waxaase loogu cudurdaarayaa cadhow ilaahay dartii u cadhooday ilain kitaab alleh waxa weeyaan ku hore iyo ku damba toona ma bannaano in la tuuro laakiin cadhaduu cadhooday darteed buu u tuuray oo loogu cudurdaarayaa mar alla markay cadhadii ka ba'dayna wixii ugu horreeyuu qabtay waxa ayd looxaantuu tuuray inuu soo qaatay oo waatay noo soo socoto walamaa sakata can muuse alghadabu akhada al alwaaxa wixii ugu horreeyuu qabtay looxaantuu tuuray inuu soo qaado ilaan cadhaa ka keentay umuu qastin umana badheedhine waxa uu ku yidhi haaruun ibna umma iyagoo isku hooyo iyo isku aabbo labadaba ahaa markaa jalaaleynku waxaa u odhanayaa wadikruhaa actafu liqalbih halkuu ka odhan lahaa walaalkaygii ama shaqiiqaygii aanu isku hooyiyo isku aabbo ahaynow ama ina aabbow halkuu ka odhan lahaa waxa qalbigiisa yacni uga caatifad iyo raxmad badan inuu hooyadii ku soo halqabsado sidaasuu u yidhi ibna umma waana munaade xarfunidihii laga xadfay oo suuratu taaha xarfuniduhu waa madkuuro waa la sheegay yabna umma halkanna waa maxduufo waa la soo qadarayaa ibna umma ay yabna umma iyadoo faahfaahsanna xagga dambe aakhirkiiyo taahayo way noogu iman doontaa qisadu marka yacni waxa weeyaan markii hore cadhadii dee waa ka madaxa iyo timaha intuu soo jiiday ayaa waxa weeyaan uu ku yidhi markaa haaruun anigu wax dembiya kuma lahayne waaba i dili gaadheen oo waa i daciifsadeen iyaan cadowgu igu wiirsan markaasuu isaga iyo walaalkiiba u duceeyo rabbi ikfir lii waliakhii waadkhilnaa fii raxmatika wa anta arxamu araaximiin allah waxau ihi ina aladiina kuwa ittakhaduu ka yeeshay alcijla dibiga ay ilaahan macbuud la caabudo kuwa ka yeeshay sayanaaluhum waxa gaadhi doona qadabun cadho oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo wadillatun dulli ayaa fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada ku gaadhi doona oo lagu tacalluqiyo sayanaaluda ama lagaba sifeeyo oo waa shibu jumlo nakiro daba dhacaye wadillatun baa gaadhi doona iyo dulli dulliga oo fi lxayaati اdunyaa ay kaayinun fi lxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyada dhexdeeda ku sugnaaday oo ifkana waa lagu dulleeyey aakhirana cadho iyo cadaab baa korkooda ahaaday kuwaan ka toobadkeenin weeyi allah waxa u yihi wakadalika ay wakamaa jazaynaa haaulaa sidaanu kuwaa u abaalmarinay oo kale ayuun baanu najzi u abaalmarinaynaa almuftariina kuwa ku been abuurta alleh ee u nisbeeye wuxuu ka nasahan yahay waaladiina kuwa camiluu sameeyey asayi'aati xumaanaha kuwa sameeyey humma taabuu dabeed ka toobad keenay min bacdihaa xumaantaa dabadeed ka toobad keenay oo wa aamanuu rumeeyey inna rabbaka rabbiga min bacdihaa xumaantaa ay ka toobad keeneen dabadeed lagafuurun ama min bacdihaa min bacdi tawbati oo inna rabbaka rabbiga min bacdihaa ay min bacdi tawba towbadaa ay toobad keeneen dabadeed lagafuurun waa midu dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista walamaa sakata markay ka degtay ama ka qabowday sakata waa bimacnaa sakana wasnan wa macnan laakiin waxaa la yidhi waxa sukuudka oo aamuska ah oo hadalka ka soo horjeeda looga cabiray kaana alghadaba yadfacuka ila alkalaam waxaa laga cabiray kaanamaa in cadhadu sidii waxay kugu xambaaraysoo kale hadalka oo ruuxu markuu cadhoodo waa ka afka furta ee wuxuu doono ku hadla mar alla markuu miirsadee uu degana dee afkiisa waa xidhaa oo ma hadlo laakiin xaalatlghadab ruuxu waxaa laga yaabaa wax walba inuu ku hadlo marka maadaama cadhadu ay keento hadalka ayaa laga cabiray cadhadu markay baaba'do sidii waxay aamustay oo kale maadaama ay sababka hadalkaba iyadu ahayd marka walamaa sakata markii uu ka xasilay ee uu ka qaboobay can muuse nebi muuse alghadabu cadhadii markay ka qabowday ay ka demtay ee ay ka xasishay akhada waa soo qaatay muuse al alwaaxa looxantii towraad ku taalle u tuuray waa soo qaatay wal xaal buu soo qaatay fii nuskhatiha looxanta qoraalkeeda dhexdeeda uu ku sugan yahay hudan hanuun iyo waraxmatu naxariisi ay ku sugan tahayo liladiina kuwii ay ugu sugan tahay hum iyagu lirabbihim rabbigood yarhabuuna ka baqanayey yacni waxa loogu gaar yeelay waa kuwa dee ku intifaacaya ee ku hanuunaya looguna naxariisanaya markay ku toosnaadaan allah waxau ihi wakhtaara muusaa nebi muuse waxa uu doortay qowmahu ay min qowmihi oo nasculkhaafid baa lagu nasbiyey khaafidka usoo qadar wakhtaara wuxuu doortay muuse nebi muuse qowmahu min qowmihi qoomkiisii wuxuu ka doortay sabciina toddobaatan rajulan oo nin waa tamyiis toddobaatan nin buu ka doortay limiiqaatinaa wakhtiga yagii aanu u qabannay inuu noogu yimaado si ay uga cudur daartaan wixii qoomkiisu sameeyey macnaha miiqaadkii iyo wakhtiga yagii aanu u qabannay ayuu toddobaatankaa u doortay inuu noogu yimaado falamaa akhadatu markii ay qabatay toddobaatanka alrajfa gariirkii iyo qayladii markay qabatay ee ay dhinteen qaala nebi muuse wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow low shi'ta haddii aad dooni lahayd ahlaktahum waad halaagi lahayd kuwan min qablu hore iyo wa iyaayo anigaba aniga iyo iyagaba horaad noo halaagi lahayd haddaad doonto afatuhlikunaa atuhlikunaa ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa facala sufahaau minaa wax magaratadayadu waxay faleen miyaad nagu ciqaabaysaa halkan waxa weeyaan qisada aayaddani ka warramaysaa waa bacda xaadidati cibaadati alcijli markii reer banu israa'iil ay muuse dabadii dibiga ay caabudeen ee uu ku soo noqday ayaa si ay uga cudur daartaan cisyaankay galeen oo ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ugu toobad keenaan ayaa reer banu israa'iil wuxuu ka soo xushay toddobaatankii ugu mudnaayee ugu wanaagsanaa si uu halkii uu ilaahay uu kula hadlay intuu u geeyo ay u toobad keenaan oo uga cudur daartaan qoomkoodu waxay sameeyeen haddaba toddobaatankii nimankan canaadku halkuu ka gaadhay toddobaatankii uguba mudnaa laftoodii baa haddana halkaa markay tegeen ayaa yidhi annaku waxaannu doonaynaa arina allaha jahra rabbigan kula hadlayeed la munaajoonayso si toosa noo tus na tus markay yidhaahdeen dee saaciqadiiyo qayladii baaba qabato kulligood waa wada dhinteen nebi muuse markaa ilaahay waa u calaacalo wuu u cawday oo wuxuu yidhi allahayow sidaa hadday ku dhintaan dee reer banu israa'iil maxaan kula noqdaa sow odhan maayaan toddobaatankii ugu muhiimsanaa intuu xulay oo uu doortay ayuu shirqoolo uu soo laayay soo lay odhan maayo horaad u halaagi lahayd allahayow haddii aad doonto markaa ilaahay markuu u cawduu isku dhuldhigay ayaa toddobaatankiiba la soo nooleeyey markaasay toobad keeneen oo ay waxa weeyaan dee towbadii iyo toosnaantii la yimaadeen marka waxyaabaha cajaa'ibta nimankan canaadkooda ka mida waxa waxaa ka mid a dee bal dadkii uguba roonaa ee uu soo xushay ayaa haddana iyagii arina llaaha jahratan marka maxaad u malayn kuwa kalena wakhtaara waxa uu doortay muuse nebi muuse qowmahu min qowmihi qoomkiisii waxa uu ka doortay sabciina toddobaatan rajula oo nin limiiqaatinaa wakhtigayagii aanu u qoondaynay inay noogu yimaadaan buu toddobaatankaa u soo xulo usoo doortay falamaa akhadathu markii ay qabatay alrajfa gariirkiiyo qayladii markay qabatay ay dhinteen qaala waxa uu muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow low shi'ta haddii aad dooni lahayd ahlaktahum waad halaagi lahayd min qabl hore iyaga iyo wa iyaaya anigaba atuhlikunaa ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa wixii facala ay sameeyeen assufahaau kuwii maangaabka ah ee caqliga liitay oo minaa annaga naga mid ah macnaha wuxuu tilmaamayaa allahayow hadalkan may wada odhane sufahadoodii baa yidhi markaa sufahadoodu waxay sameeyeen ha nagu qaban marka halkaana waxaa laga qaadanayaa toddobaatankuuma may odhane sufahadii ka midka ahayd ayaa hadalkan ku dhawaaqay waxa uu yidhi in hiya ay maa hiya fitnadan ay sufahadani ku dhaceen may ahaanin ilaa fitnatuka oo damiirka fitnada u celi dee siyaaqa laga fahmayo oo fitnada ay kuwani galeen ilan waa fidnoobeen waxaa markay ku hadleen marka waxa uu yidhi in hiya ay maa hiya fitnada kuwan sufahadu ay ku dhaceen may ahaanin ilaa fitnatuka fitnadaadii iyo imtixaankaagii mooyaane rabbigayow oo tudillu waad ku hadlaynasaa allahayow bihaa fitnadaasi man axadka tashaau aad doonto ay idlaalahu hallayntiisa ciddaad hallayntiisa doontaad ku hadlaynaysaa wataadii waanaad ku hanooninaysaa man axadka tashaau aad doonto hidaayatahu hanoonintiisa waa un imtixaan aad ku imtixaamaysaoo ciddaad doontana ku hadlaynaysa ciddaad doontana aad ku hanooninaysaa allahayow anta adigoo allahayow weliyunaa gargaaraha yaga arrinka yaga tawaliyahayaa tahay ee fakfir lanaa noo dembi dhaaf oo warxamnaa noo naxariiso wa anta adigoo allahayow khayru lkhaafiriina kuwa dembiga dhaafanka ugu khayrka badan baa tahay allahu aclam